kulankan oo diiradda lagu saaray xeerka naafada jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kulanka waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaana goobjoog ahaa xildhibaano madaxda ururada naafada iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala jubbaland madaxa dadka baahiyaha gaarka qabe ee jubbaland maxamed amiin maxamuud iyo guddoomiyaha dalladda naafada jubbaland shukri siciid axmed ayaa ka waramaya ahmiyadda uu u leeyahay kulankan waxaa guuli u ah kii february anoo jubbaland ka socda keligay oo weliba aan hay-ad iyo cidna tigid iga bixin inaan muqdisho tago s s g waa taqaanaan s g baarlamaanka si fiican u yaqaanaa waxay ka caawin jirtay tayeenta golaha shacabka s g waxay qabanaysay shir hal maalin ah oo consultation naafada markaas muqdisho ay isugu yeertay ciddii kale oo gobolka imaan karta tegi kartana lagu martiqaade sharciga xilligaasu bilowday in sharciga naafada soomaaliya kadib qolyo consultant farmaa la siiyey sharcigayaa la qoray wuxuu soo maray caqabado badan aakhirkii alxamdulilah waxaan ku guuleysanay maanta soomaaliya naafada soomaaliya oo lagu qiyaaso laba milyan ilaa laba milyan dhibic shan maanta inay leeyihiin xeer indisharciyeed golaha wasiirada uu soo siixay golaha baarlamaanka first reading waa la akhriyey second readingkii aa la rajeynaya hadduu ilaahay intuu sanad ka dhammaanin in la akhriyo haddii sharcigaas uu meel maro waxaa ku xusan naafada soomaaliya boqolkiiba shan inay helayso wax kasta oo sida hadda siyaasadoo kaleeto kenyadan dariska annoo kale waxay leeyihiin boqolkiiba shan oo matalaada arrimaha siyaasadda ah xuquuqda naafada muddaa loo soo rafaaday soddonka sano u dambeeyey laakiin waxaan filaynaa hadda haddii sharciyadaas toos loo maalmariyo akhriska labaad
naafada jubbaland ama haddaan dhaho naafada in soomaaliya sharcigeeda waxaa la bilaabay kun laba kun sagaal iyo tobankii bishii octoobar agosto bishii sideedaad baan leeyahay waa xeer aada u wanaagsan wuxuuna marayaa meeshii u fiicneed wuxuu marayaa meeshii u fiicneed waxaana loo soo daadiyeyey ilaa wasiirada ay ansixiyeen federaalka haddana wuxuu horyaalaa baarlamaanka insha allah haddii alla idmo kolley way suuragalaysaa haddii alla idmo baarlamaankana hadda fasaxay ku maqan yihiin isteedyada oo idin kulli maalin dhaweed waxaan ku kulanay muqdisho anagoo ka hadlayna arrinka guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland xildhibaan shire maxamed ayaa tilmaamay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay mudan yihiin in go-aanada dalka ay door ku yeeshaan runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan ayada oo maanta la eegayo xeerka dadka bahayaa gaarka qabo ay maanta soo bandhigtay wasaaradda haweenka iyo xaqulisaanka dowlad goboleedka jubbaland runtii waan soo dhaweyneynaa runtii dadka baahayaha gaarka qabo inay maanta door ku yeeshaan wax ayaga quseeyo oo xeer oo sharci ah oo dhaqan geli doono inay maanta inbut ku yeeshaan oo ayagu akhriyaan lagala tashado la yidhaahdo maxaa ii anfacayo maxaanan i anfacaynin waxaa la waaye la hortiisaa biyo looga barxaayo maanta in la hor keenana waa wax aada iyo aada u fiican kulankan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxaana si weyn loo gorfayn doonaa xeerka naafada oo dhowaan la filayo in la horgeeyo baarlamaanka jubbaland